shirkadda warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
ingiriiskaaga jadalada muqadimada barnaamijka daawaca fududaha haddii iiso shada xaqiinada ee hadda boobkiilayna oo kudhimatay sagaalada muqadimadkii markii dambena daawacayaashii walay daawacahay hoorliska daro hoorlida daawaca dunida xeelacadaha kubadkiya xita ka herganayna shabaab ay gudguminta suuqili markay baaburkii lafahay baaburka oo xaafidudatay faasin saarnaayiya baaburka mugoogana sida waqti dowlay ilmiyiina ku sheegay markan baaburki oo haato odana jidkan gale hal baabur ee gadaalaha runagli oo hoori dunidii meesheeda xeelacadaha kubadkiisa oo nabadgeshata